Abaarta ka jirta dalkani ayaa saameyn lixaad leh ku reebtay xoolo-dhaqatada. Waalidiin badan ayaa walaaca xooggan ka muujiyeen waxbarashada carruurtooda. Cumar Saalax oo ah musharax u lalamaya xilka xildhibaanimo ee degmo baarlamaneedka Cildhaas ayaa lacagaha waxbarashada ka bixiyey arday ka soo jeedaan qoysaska danyarta isagoona sheegay in muhiim ay tahay in la caawiyo carruurta ka soo jeedaan qoysaska saboolka ah oo aanan awoodin lacagaha waxbarashada. qaar ka mid ah waalidiinta ardaydaasi dhashay ayaa ka warbixiyeen dhibaatada xagga fiiska ama lacagaha waxbarashada ka haysatay waxa ayna u mahadceliyeen Mr. Cumar Salaad oo lagu nanayso Cumar DC.
iskuulka abaaro aa ka jira ilmo waa ka baxsan weyn ilmo waa ka baxsan weyn damaaro iyo eraan ku nooleena wixii waa naga been ilaa ma hadda iskala ninkii barka naga rab qabto ma hadda weynaan u celinaynaa hada in sore noogu sii wado noogu bixi waa jecel waa intaas ku hadlaa kana arna ani waxaa la yidhahdaa cabdi cabdulaahi kulow waa nin reer wajeer annahay haddana waxaan joogaa wiilkaa liigu soo fiijiyey makroor secondary school wiilkii qarib weynkaas bannaanka iga joogaa khayr allah sii nin la yidhahdaa cumar xaaji salaad khayr allah sii wiilkii ii soo waday maanta ii keenay lacagtii iga bixiyey iskuulka ilaa oska dhammayna anaa lacagtiisa bixinaa dhah khayr allah sii ninkaasaan u mahad celinaya aad iyo aadaan ugu mahad celinaya khayr allah sii meeshiiska oomanta allah kaa waray waalidkaada janno allah geli insha allahu meel alle meesha rabtan oo meel nabad allah ku geeya insha allahu khayr iil allah ku sii wax walba allah ku sii meeshaad u baahanta allah ku sii insha allah waxaad doonaysan allah si fudud kugu sii ilaahay idinkiis aad iyo aadaan maanta kurbad ay ii hayso kurbad ii hayso waa iga qaaday wixii kurbo oo ku hayana allah kaa qaada maxamed nuur dhicisaan lidhahaa maanta waxaa dhacday walaalkayn inaas noogu imaada iskuulka secondary ceel nuur oo layidhaha cumar xaaji salaad baa la yidhahdaa ilmabaas nooga bixiyey fiiskii iyadoo abaar jirto macnaha xoogo koona ay noogu jirto walaalkayn waa boqolkiiba boqol waa ku mahadsan yahay waanu mahad celinayaa warkayda intaan isku gaabiyah dhibaan kale abaarta ilaahay baa keenay ilaahana bixin kara la keenayay waxaa weeyaan xoolihii waa iska dhammaadeen alxamdulilaahi waddanka abaar baa ka dhacday lacag la-aan baa ka dhacday walaalkayn baa na saaciday ilaahay baa mahad isku- iska leh walaalkaynna waa ku mahadsan yahay asagoo nooga bixiyay ilmaha fiiska Si kastaba ha noqotee arday tiro badan ayaa guryaha u joogaan lacagaha fiiska oo aysan helin iyadoo madaxda iyo mas-uuliyiinta iyo cid walba oo taakulayn kartana loogu baaqay in carruurta qoysaska danyarta ah ka soo jeedo ay ka caawiyaan dhanka waxbarashada cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta sta ismaamulka wajeer